waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb kale oo ku saabsan af soomaaliga iyo warbaahinta ku hadasha dhegaystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore oo ku saabsanaa qaar ka mid ah erayada af soomaaliga ee sida aan hagaagsanayn ay warbaahinta u adeegsato waxaan ku soo qaaday ereyga raxan oo aan ku sheegay inuu yahay erey dugaagga iyo duurjoogta oo keliya lagu tilmaami karo aadanahaase aan loo adeegsan karin waataan inay gef ku hadleen aan ku sheegay labadii weliye ee aan maqlay iyaga oo raxan wasiira ah warar ku soo tabinaya waataan ku celceliyey inay ku habboonaan lahayd inay adeegsadaan ereyga koox kaasoo dadka u gaar ah wasiirada oo dadka ka tirsanina ay xaq u leeyihiin in loo adeegsado inta raxan lagala xishoodo ha yeeshee ereyga koox qudhiisa ayaa ka mid ah ereyada la marin habaabiyey oo wariyayaasha qaarkood ay ku turunturoodaan dharaar noolba waxaynu wararka iyo faallooyinka warbaahinta ka maqalnaa dagaallo afduub meelo inta la qarxiyey dad iyo hantiba lagu baabi'iyey dhagaha markaan taagno isna weydiinno cidda falalkaa ku kacday ayuu wariyuhu yidhaahdaa falkaana waxaa sheegatay kooxda alqaacida ama kooxda daalibaan ama kooxda boko xaraam ee dowladda nigeria la dirirta taasina waa gef xagga af soomaaliga ah oo uu wariyuhu ku dhacay gef adeegsiga ereyga koox ku saabsan oo inaan sii faahfaahiyo iiga baahane in yar ii koro koox waa erey lagu tilmaamo tiro dad ah oo aan badnayn isla markaana aan qeexnayn waa tiro la maleeyo asi aan waa intaa la odhan karin tusaale ahaan odayadii hore ee soomaaliyeed uma bogi jirin qofkii wax ka weydiiya tirada wiilasha ay dhaleen iyo sidoo kale midda geelooda uma ay badnayn su-aasha caynkaasa inay si fudud kaga jawaabaan haddiiba ay yeelaanse waxay odhan jireen geelna waa la dhaqan yahay ragna kooxbaa joogta waxay ahayd jawaab laga garan jiray tirada wiilashiisu inay tahay shan lix siddeed iyo wax lamid ah aan tusaale kale ka soo qaato ereyga kooxi tix uu ku xusan yahay lagana hayo gabyaagii weynaa ee la odhan jiray faarax xasan cali oo afcad lagu naanaysi jiray wuxuu afcad ahaa dagaalyahan ammaanduulo ah had iyo jeerna ku foognaan jiray soomaalidii qarnigii sagaal iyo tobnaad hawshii ay sida aadkaa u tiqiin dhaca geela ayaan u jeedaayo wuxuu ahaa goor la joogaba nin col hor socda ama markaa ka soo noqday amaba qalqaalintiisa ku howlanoo raggii uu reeraha ka kaxaysan lahaa kala dooranaya sidaasoo uu ahaa haddana waxaas oo duulaana rabbi wax kama dheefsiin geelii uu soo dhacaaba ama wuu ka baxsadaa ama cudur baa inta ka gala nag ka dhiga maalintii dambe ayuu inta kobcid la akada loobsaday naftiisii kula kooday wuxuu isbarbar dhigay saboolnimada uu ku sugan yahay iyo ragga ay xigtada yihiin qaarkood dhadnaanta ay qabaan wuxuu arkay xeladiisa oo maran iyo ilmo kooshin darabtooda oo buuxda wuxuu xusuustay xirsi dhaban cad oo curad iyo qaan haleele iyo horweynba uu geeliisu boqol kor u dhaafay wuxuu xusuustay dhowr adeeradiisa oo muuse cali ku jiro duhur walbana karuurka uu isagu ka raagay ay dumaradoodu ka durduurayaan oo cidi igama dadaal iyo duulaan badnee maxaa ugu wacanoo geelii aan keenaaba inuu bulmo mooyee uu u bulaali waayaa su-aashaas oo aanu jawaab u helin ayuu isweydiiyey si kastaba ha ahaatee faarax afcad wuxuu cilmi dhagood ku haystay in qofka iyo inta uu nool yahay kadabka uu cuni doono isku mar la abuuro dabadeedna isaga oo aad moodo in hadda arrintaa uu shaki ka qabo ayuu gabay cabasha a tiri wuxuu ugu dambaysiiyey su-aal aan baryana ka taganayn uuna ku leeyahay ilaahow qofka iyo kadabka loo qoray haddii mar la wada abuuray meekaygii wuxuu yidhi ilmo kooshin darab kor iyo hoos waa kun xooluhuye xidhsi dhaban cad kooray dhashaa loo kallihiyaaye halkiibaa karuur loo shushubi kooxda muuse leh kallahaa naftaydii dishay iyo kababax duulaane waxa bowdyahaygii kirkiray koora oogadiye goortaan mid keenaba mid baa laga kalmoonshaayay dadka kadabkii ee bow ma waan kolla wada uumin bu sheekadan faarax afcad ku saabsan waxaan uga dan lahaa meeliska ah harkiibaa karuur loo shushubi kooxda muuse lehe iyo inaan ku muujiyo ereyga kooxi inuu tilmaamayo tiro yar oo dad ah waxay isku macno yihiin ereyga dhowr labaduna waxay tilmaamaan tiro saddex ka badan tobanna aan gaarin sidaa daraaddeed waa gaf iyo laaxin in alqaacida iyo daalibaan kooxa lagu sheego iyada oo la og yahay dagaalyahanada u heelani in boqolaal iyo kumanba ay gaarayaan waxaa haddaba ila habboon waliyayaashu inta aanay ereyga koox adeegsan inay u fiilsadaan tira ahaan cidda ay ku tilmaamayaan inta ay la eg tahay daalibaan iyo alqaacidana ay ku sheegaan waxa ay dhabtii yihiin oo ah ururo dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduwa maanta halkaa inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo